madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawi wuxuu siinayaa deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed mashaariicda laga dhagax dhigay deegaanka biyo cadde ayaa waxaa ka mid ah xarunta maamulka deegaanka saldhigga booliiska garoonka kubadda cagta iyo cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe cali guudlaawi xuseen madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa sheegay in deegaanka biyo cadde oo mashaariic kale ka fulin doono dowlad goboleedka hirshabelle bismillahi raxmaan raxiim guud ahaan mas-uuliyiin kala duwan ee ku sugan goobta oo heer federaal iyo heer state iyo heer gobola iyo bulshaweynta degmada biyocadda waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam guud ahaan inta ku abtirsato degmada biyocaddo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo mar labaad in shalay degmanimadeedii lagu dhawaaqo maantana la dhagax dhigaayo meeshii loogu adeegi lahaayey ummadda ku nool degmada biyocadde waa ilaahay mahaddiis waxaan dhagax dhignay xaruntii degmada garoonkii ciyaaraha saldhiggii xarun caafimaad mashaariic kaloo badanna waddaday ku soo jirtaa ilaahay ayaa mahaddaas iskale hambali ayaan leennahay ilaahay noo suurogeli ayaan u mahad celinaynaa guud ahaan ummadda ku abtirsata degmadan waxaan kula dardaarmaynaa in lagu dadaalo midnimada lagu dadaalo nabadgelyada haddaan nabadgelyo la helin horumar lama gaaraayo ha lagu dadaalo dadka wadajirkooda iyo nabadgelyada ha lagu dadaalo mashaariic kaloo badanna waddaday ku soo jirtaa ballantaynu waa nabadgelyo ballantaynu waa in diriska la dhowro iyo midnimaa noo ballama insha allah deeli raalli ka noqdo aad iyo aad aad umahadsantihiin mashaariicda laga dhagax dhigay deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe ayaa muhiim u ah bulshada deegaankaasi maadaama ay ku jiraan kuwo ka mid ah adeegyada aas-aasiga u ah nolosha bulshada